فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaanoo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada idaacadda alfurqaan oo xiliyadaan oo kale aad dhegaysataan caawa oo isniin ahna waxaad ku maqlaysaan mu'asasada alkataa'ib oo baahisay sawirada dagaaladii cuslaa ee lagu qaaday daarunicma iyo degmada runirgood ee shabeellaha dhexe faahfaahin ku aadan sawiradaasi iyo waraysi laga qaaday waaliga shabeellaha dhexe oo uu kaga hadlay weerarkii runirgood ayaad ku maqli doontaan barnaamijka warbaahinta alfurqaan oo caawo baahisay qaybta koowaad waraysi xasaasi ah oo maqal iyo muuqaal ah islamarkaana ay la yeelatay afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cali maxamuud raage qaybta koowaad waraysiga oo aad u dheer ayaad dhegaysan doontaan qodobadaasi ayaan idinkugu hayaa barnaamijka waa mar kale iyo dhuuxa بدين عظيم هو السامي بدين عظيم
waa shanta bisha ramadaan sannadda kun afar boqol afartan iyo afarta hijriga ah aan ku bilowno barnaamijka mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay sawirada dagaaladii cuslaa ee lagu qaaday deegaanka daarunicma ah iyo degmada runirgood ee shabeellaha dhexe waryaheena maxamed cali ayaa soo inaendheeyey sawirada maxmed noo sharax bal maxaa kaaga muuqday aad baad u mahadsan tahay mu'asasada al-kataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa baahisay sawirada weerarkii cuslaa ee lagu qaaday fadhiisinkii ay askarta dowladda federaalka ku lahaayeen degmada ruunirgood ee ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe sawirada ay baahisay mu'asasada al-kataa'ib ayaa muujinaya qaabka uu u dhacay weerarkii ay mujaahidiinta ku qaadeen ciidamadii dowladda federaalka ee halkaasi ku sugnaa sawiradu waxa ay soo bandhigayaan meydadka askarta dowladda federaalka oo ay haleeshay xabadda mujaahidiinta kuwaasoo bilqan gudaha xerada iyo afhafkeeda intaba qaar ka mid a askarta meydadkooda waxa ay yaallaan difaacyadii ay ku jireen halkaasoo ay salliyo u yaalliin qaarkoodna waxaa lagu dhex toogtay dhulhood ah kuwaasoo u muuqday inay isku dayeen inay ka baxsadaan xabadda mujaahidiinta balse ay haleeshay oo ay halkaasi nafta kaga baxday ciidamada mujaahidiinta oo si buuxda ula wareegaya xerada ayaa sidoo kale lagu arkayaa sawirada ay baahisay mu'asasada warbaahineed ee al-kataa'ib mujaahidiintu waxay sidoo kale soo bandhigeen gaadiidkii ciidamada dowladda federaalka looga gubay weerarkii ay mujaahidiinta cagta ku mariyeen xeradii ay askarta dowladda federaalka ku lahaayeen degmada ruunirgood ee ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe sawirada ayaa waxaa ka soo muuqanaya gaadiidkii ay mujaahidiinta gubeen waxayna isugu jiraan booyado shidaalka qaada gaadiidka lagu raro saanadda milatari iyo ciidanka ee loo yaqaano biijiyada iyo nuucyo kale kuwaasoo gebi ahaantoodba ay gubeen ciidamada mujaahidiinta al-shabaab sidoo kale waxaa sawirada ka muuqanaya qaar ka mid a agabyadii ciidan ee ay mujaahidiinta kusoo furteen weerarkii ka dhacay degmada runirgood sawiradan ayaa waxa ay si aad ah ugu baaheen baraha bulshada maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waayadii dambe ku jiray dagaal adag oo xagga warbaahinta ah wuxuuna si xidhiira u soo bandhigayey sawirada weerarada ay mujaahidiinta cagta ku mariyaan fariisimaha ciidamada dowladda federaalka ee lagu soo afjaro weerarada cagmarinta ah ee ay mujaahidiinta kula jarmaadaan xeryahaas sawiradan la faafiyey ayaa waxa ay ku soo aadayaan saacado un kadib markii ay mu'asasada al-kataa'ib baahisay sawirada weerarkii ay ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen ciidankii ku sugnaa deegaanka daarunicma halkaasoo lagu laayay tobannaan ka tirsan ciidanka dowladda federaalka sawirada weerarka daarunicma ee ay baahisay mu'asasada al-kataa'ib ayaa waxa ay ku soo aadeen iyadoo xasan sheikh oo weli tumaya gurbaanka dagaalkan rajabeelka ah uu dad uu la hadlayay u sheegay in ciidamada mujaahidiinta ay u suurageli weysay inay qabsadaan deegaanka daarunicma balse al-kataa'ib ayaa beentiisa ka daba tagtay oo waxa ay soo gudbisay mujaahidiinta oo gebi ahaanba si buuxda ula wareegay xeradii lagu soo afjaray ciidanka iyo guud ahaan deegaanka maalin dhaweed waar aragteen daarunicma wixii ka dhacay ciidamo dowladeed ma joogin daarunicma markay soo weeraraayeen wiilashii degaankaa joogay wax kasta hadday subiyeena waa dibay u celiyeen waa ku guuraysan waayeen inay soo galaan ay qabsadaan sidoo kale taageerayaasha dowladda federaalka ayaa iyaguna ku xiiqayey in ciidamada mujaahidiinta aysan u suuragelin inay qabsadaan deegaanka daarunicma balse dadka firfircoon ee ka howlgala baraha internetka ayaa iyaguna waxa ay dhexda u xirteen sidii ay beentaasi kaga dabategi lahaayeen iyagoona isku keenayay hadallada taageerayaasha dowladda federaalka iyo sawirada ay baahisay mu'asasada warbaahineed ee al-kataa'ib waad mahadsantahay maxamed cali dhanka kale waaliga wilaayadda islaamiga ah ee shabeellaha dhexe ayaa ka hadlay weerarkii runirgood oo lagu laayay askar badan oo ka tirsan dowladda federaalka ku soo dhowaada waraysiga sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ku tukadee bismillaahi raxmaani raxiim sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ku tukade waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe waana kaaga mahad celinaynaa insha allah waraysiga aad siinayso idaacadda islaamiga alandalus ugu horeyn sheekhana shalay dagaal culus ayaa ka dhacay qaybo ka mid ah wilaayada aad mas-uulka ka tahay ee shabeellada dhexe maxaad nooga sheegi kartaa sida ay wax uga dhaceen runirgood بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون ولا الإله باكماتن شري سبحدي ووهد بري مجاهدين توحي الرورت خرا كلا كلهن على وإلهي على شق السياش اللي يرهدو قرقر xere ay ka samaysteen dolaadka degmada ruunurgood ilaahay fadligii khasaare aada u weyn ayaana ilaahay ku gaarsiiyey arrimahaas kadib dagaalku marka uu meesha ka dhacay ilaahay cadowgiisna ay meesha ku baaba-een ay dabada jeedsheen waxaa la wareega meesha mujaahidiin degmada runirgood ee wilaayada shabeellada dhexe waa degmo ceenkee ah bismillaah degmada ruunurgood runtii waa degma gobolka shabeellada dhexe degmooyinka ugu fiican xagga istaraatiijiyada ay ku taallo iyo isku xirka ay isku xirto dhulka intiisa siduu u kala duwan yahay matalan hawdka geelu daaqo ayada uu ka egyahay dhulka dhulbeereedkuna ayada hareereeduu ku yaallaa xagga barigana waa dhulkii daaxda aheyd oo iduhu ay daaqayeen haddii lasii tallaabana waa baddi laga kalluumaysanayey marka waa magaalo istaraatiiji ah waana magaalo runtii aan dhihi karno islaamka iyo muslimiinta iyo dadka deegaanka uleba qiimo weynay ugu fadhidaa waana waxyaabaha ay ugu soo noqonayaan mar walba hadda ka hor dagaalkan dagaal ka horreeyey ay xamar uga soo duuleen waa laogyaa waxay ku gaaray ilaahay baa ku jebiyey mandiqadan lagu dagaalamayo sheekhana sida ruunirgood hilowlagaab daarunicma ilaa ceelbacad waa deegaana isku xiran maxay dagaalada ugu soo noqnoqdeen runtii dagaalada waxay u soo laalaabanayaan waa laogyahay horta si guud cadowgu wuxuu rabaa dhulka inta muhiimkiisa inuu qaato dhulkan hadda aadayabaal iyo cali axmed iyo dhulkaas waa dhul iska dhagaxa iska mashaakil ah marka dhulkan waa dhulka khayraadka iyo nolosha iyo bad iyo beriba isku xira midda kale sir baa ku jirta meeshaas waxaa weeye meeshaas waxaa degan qabiil la yidhaahda daa-uud ayaa iskale degmadaas qabiilkaas daa-uudna waa niman aan laba qalbi iyo laba caqliyeyn aan aqoonin oo wixii aada isku ogtihiin dhaqan islaam leh oo lagu tashado maalinta ay balaayo joogto iyo maalinta ay wanaag joogtoba rag lagu tashado ah ayaa degan maanta rajo kama qabaan nimanka la dirirayo waa iyagi waa wiilashoodii dadka marka dagaalamaya agtarkooda iyo dadka iska celinaya waa iyagi dadka marka la dilayo aan u sheegeyn ee korkooda ayagoo hurdaya xabadda ay ku bilaabanaysan u sheegayna waa ayaga marka insha allahu tabaaraka watacaala waxay ka muuqataa sida ilaahay uu cadowga uga dulqaadayo iyo sida korkooda loogu baaba'ayo ayay ka muuqataa dadka meesha degan iyo degaanku qiimaha uu leeyaba dagaalkii isbuucii lasoo dhaafay ka dhacay deegaanka daarunicma saraakiil ka tirsan murtadiinta waxay sheegeen in wax khasaaro uusan soo gaarin ciidankooda oo ay isdifaaceen islamarkaana mujaahidiintu ay gubeen ceelkii deegaanka arrinkaas maxaa ka jira runtii arintaasu waa arrin lagu qoslo wax la yaab la weeye wax jira ma aha ceelka daarunicmo walaayada ayaa meesha ku dhigtay tala walaayo iyo tala sugey aadan muuse ayaa meesha lagula dhigay tala toodaahana lagu gubaa ama oo meesha kula aadlaa maahane tala oo dad iska moogtahay ridda ay leedahay meeshaas kulama taal maanta ciidanaa soo degay biyay ka cabaayaan waxaan ognahay haddii aan dumino in meeshaas lagu kala tegaayo oo biyo aan laga cabayn laakiin annagu waxaa la yidhi nimaad nacab tahay haddousan ku dhaafin nimaad jeceshahay waxba kaama dhimada layidhi inaan annagu xanaaq aan u qabno nimanka murtasiqada iyo murtadiinta inaan shacabka iyo xoolaha iyo maatida sugooy aadan muuse iyo daa-uud kulligiisba inaan wax u yeelno waa wax aan aanaan yeelayn arrintaasna xarakatu shabaab mujaahidiin go-aan ay ka gaarta weeye mana jirto biyaha meesha ku jira intii ay isdifaaci karaan ay cabayaan annaguna waxaan ilaahay weydiisanaynaa inuu ayaga noo fududeeyo aalkaas iyo dadka iyo duunyaduna waa siday jecel yihiin inaan gubno oon dadka kala dhimanno marka mid dameera oo oo macduur ah oo oo meelaha ka hadlayay oon is leeyahay waa nin ardalul cumur gaaray arrin uusan saaka waxba ka ogeyn isaga dhex socda iyo wuxuu wada uusan garanayn isagoo da'daasa waa maqlaaya meelaha waa ka maqlaaya arrintaas marka waxba kama jiraan aalkaas hadda cidda doontaa tegi karta waa lacabaa waana loogu talagalay in la cabo waana la cabi doonaa insha allahu tabaaraka watacaala annaga iyo gaalaa ishayna aalkana gaal male ilaahayna ayaguna kala xukuma insha allah ugu dambeyn waa sidii xaalada deegaanada kale ee wilaayada maxaadse kusoo gebagabayn lahayd waraysigan insha allahu tabaaraka watacaala walaayadu degmadaasu waa xor weeye tuuladii ugu dambeysay daarunicma ay ahayd wataa laga eriyey degmaday kusoo noqdeenna waa ku dhinteen horteedna waa ti albacd iyo hilolgaab laga xoreeyey degmadaas si taamay gacanta mujaahidiinta ugu jirtaa ilaahay baa ku mahadsan waxaa hadda noogu dhimanaba uun degmada aadan yabaal insha allahu tabaaraka watacaala walaayadu marka waa sidaas Eh, midda guud oo aan dadka kula dardaarmayo waxa weeye dadka waxaan leeyahay dadka muslimiinta ee soomaaliyeed waa inay maal gashadaan jihaadkan fii sabiilillaahi ah waa aayahoodii waa mustaqbalkoodii waa noloshoodii yaan been laydiin sheegin waxaan maqlayaa maal dhawaadin murtada oo murtadiintan kuwa ka halka u weyn ahay waxaan maqlayaa isagoo dhahaya waxaan gelaynaa soomaaliya baddaan gadaynaa shidaalkaan gadaynaa kanaan gadaynaa waa caddaystay soomaali haddayd wax garanayso waa caddaystay wallaahi alladii laa ilaaha illaa huwa in laydin qabsadaa la rabaa soomaaliya haddaad wax garanayso naftaada iyo maalkaagii iyo nacfigaagii iyo adduunkaaga aakhiradaadii wuxuu ku jiraan isdifaacdo wiilashiina mujaahidiinta garab siiya ilaahay aamina dagaalkaana adika iska lehee maalgashada xooggii xoolo iyo tale waxaa haysatiin mujaahidiinta ku biiriya mujaahidiintana waxaan idin leeyahay fa idaa dakhaltumuuhu fa inakum ghaalibuun shardigu waxaa weeye dagaalka inaad geshiin wa cala allaahi fatawakkaluu in kuntum mu'miniin wabillaahi towfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu kaasi wuxa uu ahaa sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ku tukade waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe oo waraysi gaara siinayey idaacadda islaamiga ee andalus بدين عظيم هو السامي بدين عظيم
waayahay qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxana waxaan ku soo qaadanaynaa qaybta koowaad waraysi xasaasi ah oo aynu la yeelanay afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cali maxamuud raage waraysiga oo muuqaal ah ayaa sagaalkii fiidnimo ee caawa lagu baahiyey baraha internetka sheekha waxaa waraystay waryaheena cabdifitaah filibiin
بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوضيال waa mar kale iyo waraysi gaar ah oo aanu la yeelanayno afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere sheekh cali marka hore kusoo dhawow warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan
jasaak allah khayr waa ku dhowhaya
Ee, ku dhowaad muddo sanad ah ee, waxaa soconaya duulaan cir iyo dhul ah oo laydinku soo qaaday welina waa uu socdaa maxaad ku qiimeyneysaa muddadaasi uu socdo dagaalkaasi iyo natiijadii ka soo baxday
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين إن انت أنا جوابت سؤال هذا أنا أقول إن شاء الله تعالى إيه، وحن ربا إن شاء الله تعالى ما دامت فرصة دي سيسين إن إنا كفا إديستو و أنا مدى مسلمين تا ميل كستو أي جوغان dayaalahdeed muslimiinta caalamku nool iyo dalkeena soomaaliya intaba inaan ugu hambaliyeeyo bilashada bisha barakaysan ee ramadaan ilaahina subxaanahu wa tacaala waxaan uga mahad celinaynaa inuuna soo gaarsiiyey bisha fadliga ee khayraad ka badan ee ummadda muslimiinta waan ugu hambaliyeynaynaa dhanka kalena ummadda muslimiinta waxaan ku boorinaynaa insha allahu tacaala in laga faa'iideysto een, fadliga bishan ay leedahay iyo khayraadka faraha badan ee ilaahay subxaanahu watacaala uu noogu diyaariyey Ee, inaan ba- laba laabno cibaadada aanu badino oo waxa weeye een, ilaahay subxaanahu watacaala aanu u taqarubno intii hore in aad iyo aad uga badan ilaahay daba dhaaf weydiisano inagu dhexdeedana aanu isu naxariisano muslimiinta kuwooda dacafada ah kuwooda fuqarada ah kuwooda waxba haysanin la daryeelo oo la badiyo eh, tacaawunka iyo waxa weye iska wareynta in la badiyo insha allahu tacaala agoonta iyo araamisha iyo waxa weeye dadka lamidka ah dadka dacafada oo dhan la gacan qabto in ilaahi subxaana wa tacaala u dhowaano khaasatan dalkeena soomaaliya maadaama dee waxa weeye cadow fara badan iyo maxayd gaalo fara badan ay kusoo duushay inaanu aada iyo aad insha allahu tacaala aanu ilahay ugu tadarucno si ilahay nooga qaado khaasatan waxaan rabaa dadka mujaahidiinta weliba in iyagu rabishan ay aada uga faa'iidaystaan oo cibaadada iyo runtii ay aada u badiyaan ilahay baridiisana aanu badino cadowga faraha badan ee waxa weeye duulaanka nagu soo ah shareecada dumin rabo waxaan uga adkaa karnaa acmaasheena weeye marka acmaasheena inaanu sii laba laabno insha allah taala nin kasta mujaahida faqriga uu ku jiro inuu waxa weeye aada iyo aad ilahay ugu caabudo subxaanahu wa tacaala haddaas kusoo laabto marka een su-aashaada runtii horta duulaanka een, ka dhexeeya xaqa iyo baadilka ma ahan mid sanad iyo hadda muddada aada sheegaysid wax ku dhow bilowday runtii ma ahan dagaalkani wuxuu soo bilowday abuurista ilaahi subxaana wa tacaala uu abuuray nabiyullaahi aadam calayhi salaam Een, isla markii waxaa xiqdii colaad u qaaday ibliis oo markii la yidhi malaa'igtii u sujuuda een, ibliis mooyaane inta kaleeto malaa'igtii u sujuuda laakiin ibliis waxaa weeye maxalle asagu sujuuddii ee waa diidiyey markuu diideyna ee, waxaa muujiyey ee, maxaa layihi sababta markaa uu diiday waxaa weeye muxuu yidhi maxalle anaa ka fadli badan halkaa marka colaad markuu muujiyey yaa ilahi subxana wa taala noo tilmaamay een, aadam oo aabaheen yaa ilahi tilmaamay faqula yaa aadam in haada caduwun laka walisawjik waa cadow adiga iyo xaaskaadaba colow ku yahay falaa yukhrijanahu min aljannati jibsu jannada idinka saari halkaasaa marka ibliis colaad ka soo bilaabay oo weliba waa tuu dhaartay oo maxay ahday uu yiri uma laatiyana min bayna aydihim wa khalfihim can aymaanihim wa can shamaa'ilihim walaa tajid aktarahum shaakiriin dhinac kasta u imanaya waxa weeye did- dadkan dhafina si waxa weeye ay iyaguna ay cadaabka ayay la galaan horta colaad halkaas ka soo bilaabatay s- waa soo socotay nabiyullahi nuuxay soo martay nabiyullahi ibraahim ay soo martay ilaa nabi maxamed caleyhi salaatu wasalaam iyo xamladu horta soo socotaa Een, inaguna maanta aanu la noolnahay berrina way sii jiri doontaa ilaa laga gaaro nabiyullaahi ciisa calayhi salaam uu soo laabto dajaalna uu yimaado dhinaca kale matalaaye oo halkaa marka nabiyullaahi ciisa uu dajaal dilo macarkadu saasay u socon doontaa horta macarka sanad iyo muddo ka dhow bilaabatay ma ahan haddaan laakiin usoo daadego een, xamladan hadda middan hadda socota cusub een, waxaan dhihi karnaa runtii s- iyada laftigeedu wax sanadka bilowday maaha sanad iyo wax u dhow wax bilowday maaha xamladan ama dagaalkan lagu lagu soo qaaday wilayaadka islaamiga waxay soo bilaabeen ee, qo- qorsheynteeda iyo iskudubaridkeeda Een, hadda waxaa lagu jiraa soomaha labaatan iyo iyo saddexda saddex iyo labaatanka sagaal iyo tobankay soo bilaabatay sagaal iyo tobankii ayaa xamladan iyo qorshaheedu ay soo bilowdeen dagaalkan qorsheyntiisa iyo iskudubaridkiisa iyo ciidankiisa iyo qalabkiisa iyo wax oo dhanna waxaa diyaarinayay maraykankaa diyaarinayay marka waxa weeye waa dagaal maraykanku intaa uu soo diyaarinayay ee, maxaa la yidhahdaa fursadda ninkanna hadda maxay ahayd uu ka noqday iclaamiye uu ka noqday asaga oo waxa weye uu iclaamiyey laakiin waa qorshe intaa soo taagnay sababaana keentay inuu intaan soo gaaro oo ah waxa weeye mujaahidiinta oo runtii waxa weeye darabaad badan kala hormaray maraykanka darabaadka ay kala hormareen ayaa waxay keentay maraykanka qorshihii inuu markii ilaa labaiyo sagaal iyo tobankii ilaa hadda uu dib u dhaco oo xitaa ay ku qasabtay darabaadkii mujaahidiinta kala hormareen inuu hataa ciidankiisii ka bixiyo dalka uu ka bixiyo waxay dogtay trump uutu dalka ka bixiyo maxaa la yidhahdaa ciidamadiisa uu ka bixiyey marka waxa weye runtii waa dagaal intaa soo taagnaa weeye ilaa sagaal iyo tobankii baa maraykan qorsheynayey wixiisa uu soo diyaarsanayey laakiin maanta un baa ninkaani iyo marka maxay waqtigiisa kusoo aaday bes marka waxaa leeyahay dagaalku dagaalada maalmahaas bilowday ama maxay lixdan bilood todobaad sideetan bilood bilowday dagaalku ma aha
laakiin sheekh cali een, dagaalkan waxaa la leeyahay waa mid uu xasan sheekh ku dhawaaqay markii uu xukunka la wareegay arintaasi ma jirto miyaad leedahay
waxaan leenahay arrintaasi ma jirto waxaana daliilku uga ah inaysan jirinin xasan sheekh waxaa la doortay een, shan iyo tobankii mey shan iyo tobankii mey ayaa la doortay lix iyo tobankii markay ahayday waxaa weeye madaxweynihii maraykanka wuu iclaamiyey in waxa weeye maxaa la yidhahdaa ciidamadiisa uu soomaaliya ku soo celinayo isla lix iyo tobankii xasan sheekh waxaa looga yeeray safaaradda maraykanka waxaa la kulmay safiirka maraykanka waxaa loo sharxay uun qorshihii beesha yiilay ayaa loo sharxay oo la tuliyo maxaa lahday maxaa la dhahaa loo soo bandhigay isagana waxaa laga waxaa la faray uun in uu maxaa la yidhahdaa uu ku dhawaaqo qorshaha waxaa laga hadafka laga rabaa inuu yahay qorshahan asagu inuu ku dhawaaqo bis laakiin waxaa weeye ma dhici karto yani caqli iyo loojigna ma ahan nin shala la doortay oo waxa weeye aan garanaynin awooddiisa iyo tabartiisa iyo ciidankiisu waxay yihiin iyo aan uhayninba oo shalana aan dee maamulka aan joogin inuu maanta uu dagaal uu hore ka iclaamiyo maanta la doortay maanta ku xigsan inuu dagaal iclaamiyo xataa caqli bani aadamka ma keenayo marka waa qorshahan qorshe diyaarsan u ahaa oo isku aadisan waxaa kaloo caddayn u sii ah marag u ah waxaa weeye xasan sheekh laftiisa sheego wuxuu yidhi markaanu qorshen keeni weynay qorshaa naloo keenay isagaa meelo badan yuu ka iclaamiyey marka qorshahan waxaan leenahay qorshe xasan sheekh wata maaha qorshe maraykan watu ahaa asaguna mikrofon ku yahay
xasan sheekh wuxuu sheegaa in dagaalkan uu isagu wado oo isagu uu daadihinayo weliba waa uu sharaxaa wuxuu yidhaahdaa dhanka fekerka iyo dhaqaalaha iyo milatariga ayaanu kala dagaalameynaa al-shabaab arintaasi ma jirto miyaad leedahay fiir raaj sax xasan sheekh san kuu sheegay waxaa weye nim caarad u ahaa waxaad og tahay intuu isaga uusan meesha qabsanin farmaajo uu haystay ciidamadan ridadu xasan sheekh hoteelka uu jiifaa lagu weerarayay isagaa iclaamka ka qaylinayay oo lahaa in la dilaa rabay ciidankii noocaas ahay ee waxa weye maxaa laydhaha uu ka baqay oo asaga hoteelkiisa ku weeraraya inuu maalintii maxaa la yidhaahdaa la doortay maalinta ku xigta uu yidhahdo duulaanan kula gela waxaan leenahay wax caqli keenaya may ahayn qadiyadda labaad maraykanku isagaa diyaariyey ciidamada la yidhaahdo bangaraaf uu diyaarsaday saldhigyada uu ku lahaa maxaa la yidhahda dalka iyo kuwa uu ku lahaa waddamada deriska ah intaba wuxuu ku soo xashdiyey uu ciidan iyo qalab iyo diyaarad u heli karo saaxiibadiis neetona wuxuu ka codsaday inay karab siiyaan oo waxaa ka mid ah turkiga turkiga isaguna ciidan xoogahay qaaday oo ay u bixiyeen maxaa la yidhahdaa magaca ay u bixiyeen shimbira maxaahay gorgor loo bixiyey yuu soo tababara isagana maraykan lagu xoojinay ka neeto ahaan yuu uga xoojinay waxaasoo dhan marka la isku diyaarsaday hadafku wuxuu ahaa marka doorashada markay dhacayso nin kastoo la doorto in qorshaha maraykanka un loo sharxo haddii farmaajo soo noqon lahaa sidaan loogu dhiibi lahaa xasan sheekh hadduu soo baxay waa loo dhiibi mid kale hadduu soo bixi lahaa oon labadaba ahayn waa loo dhiibi lahaa waxaan leenahay marka annaga colkeenna waa naqaanaa cadowgeennana waa naqaanaa cidda dagaalkan runtaa lagu haysana waanu garanaynaa waxaan leenahay dagaalkan iyo qorshahan wilaayaadka islaamiga la rabo in lagu dumiyo shareecada ilahay in lagula diro la rabo calankeeda iyo qorsheynteeda iyo maqalabkeeda iyo ciidankeeda iyo dhaqaalaheeda bal iska dhaafa maraykanku asagaa diyaarsaday maleeshiyaad beeleedyada maxaa la yidhahdaa ama waxaad macawisiyada lagu magacaabo maraykanku asagaa diyaariyey qarashka iyo waxa lagu bixinayey asagaa bixinayay isagaa maxaa lahaa mooryaan iyo maxaa lahaa isaga ku xiran u dirayo marsiinayo xitaa xasan sheekh waxaas waxba kama ogeyn bas sacbiyaa la yidhaha isaga bas marka sacabkaas ku kaalbeeyey iyo waxaa weye idaacadda mediya microfonka la isticmaalayo bas khalaas buuqaysa waxankaa ku darso intaa wey laakiin asal waxaa iskale baasha nimankaa maraykanka iskale
waa gartay dagaalkii waa uu bilowday welina waa uu socdaa maxaad ku qiimeynaysaa marka tan iyo markii uu soo bilowday ilaa xilligan xaal halka uu marayo
runtii ilaahay mad- fadligii subxaanahu wa tacaala een, hadaf dagaaladu hami weyn iyo waxaa weeye ididiilo weyn- ididiilo weyn ayay qabeen oo damacood wuxuu ahaa in lix biloodba een, lagu soo afjaro wilaayadka islaamiga ah lagu dumiyo shareecada ilaahi subxaanahu wa tacaala mujaahidiinta la baabi'iyo een, ayay hami iyo diilo ka lahaayeen een, waxaa weeye oo diyaarado fara badan iyo ciidan fara badan iyo qalab badan waa la isku soo duway dhanka kalena waxay rabeen oo aada iyo aada ay hawo kaga jirtay inay heli doonaan qabaa'il badan oo soomaaliyeed oo waxa weeye shilimaadka yarka iyo waxa weeye een, waxa yarkaasan dareertada ah inay ku dagmi doonaan oo ay la diriri doonaan shareecada ilaahi subxaanahu watacaala iyo dadka wada ee mujaahidiinta ah inay la dagaalami doonaan ilaahay fadliga subxaanahu watacaala labadiba gaaladu waa ku hungowday oo waxay noqdeen fashil Een, dhinaca horta qabaa'ilkii ay ku tashanayeen ilaahay fadliga subxaanahu watacaala ilaa baan uga mahad celinaynaa uma eh, qabaa'ilka soomaaliyeed ee runtii quyuuriyiinta ah ee diintooda jecel oo waxa weeye shareecada ilaahi subxaanahu watacaala jecel yaanu bacd alxamdulilah subxaanahu watacaala iyagana u mahad celinaynaa runtii qabaa'ilka soomaaliyeed boqolkiiba sagaashan iyo sagaal waa iska diideen qorshihii gaaladu ay wadatay iyo hadafkoodii waa iska diideen hun gurigooda yarkaa iyo sandareertadii tahadee shilimaadka yarkaa ay wadeenna waa iska diideen maxaa yeelay shareecada ilaahi subxaanahu wa tacaala iimaankeennu wax la gorgorin karo oo dhaqaale yar ay gooyaan ma ahan marka halka horta waxaa uga miday fashil ayaa uga yimidayo qabaa'ilka islaayeen iyo macawisliyada islaahayeen waxa weeye indhay idiin noqon doonaan tii horta fashilaa ku yimida dhinacii kalena haddana ciidankii iyo qalabkii iyo waxay soo uruursadeen iyagana waxay noqdeen een, wax baaba'ay oo ciidankiina waxay noqdeen wax la laayay iyo wax dhaawacmay qalabkiina wuxuu noqday wax la gubay iyo waxay mujaahidiintu qaateen bal iska dhaafe saraakiishii ay soo tababareen ay ku talagelayeen soddonka soddonka sano soo socda inay u ahaan doonaan inay dhexda uga xiran oo waxa weye shareecadaha lagu diriro oo juhdiga badan lagu soo bixiye waxay ku dhammaadeen macaaligtii iyo dagaaladii ay mujaahidiinta la galeen ayay ku baabi'een isku soo duub marka waxaan dhihi karnaa macarakada wejigeedii hore ee ay gaaladu marka waxa weeye soo dhoodhoobatay ay ku tashanayeen wuxuu noqday hal bacad lagu lisay waxa waye fashil ayuu ku soo dhammaaday ilaahay aan uga macelina subxaanahu wa tacaala rabbi waa ku mahadsan xeeladeenna iyo awoodeenna iyo caqligeenna ma ahan waa fadli min allahi subxaanahu wa tacaala ilahayna waxaan weydiisanaynaa inuu noo dhammaystiro oo waxa weeye maxaa leedahay fadligiisa iyo raxmadiisa uu noo dhammaystiro cadowkana inta dhimanna ilahay isugeena raaciyo subxaanahu wa tacaala
hadda waxaa la hadalhayaa inuu bilaabanayo ee wejigii labaad ee duulaanka idinka dhanka ah filashadu maxay tahay ee amase maxaad filaysaan
Een, horta maraykanka wejigii horeeto wataan soo sheegnay oo wejigii hore wuxuu ku tashanayey ciidanka isagoo u diyaarsaday kii turki ku ka- ku kaalmeeyey diyaaradihiisa maleeshiyaadka ee maxaa la dhahaa qabaa'il uu islaha waxbaad ka helaysaa tiina wataan soo sheegno fashil ayay ku dhammaatay marka maadaama kii hore uu ku fashilmay wejigaani wejigii hore uu ka duunaan doonaa runtii xog badan ayaanu ka haynaa ee waxa weeye maxaa la yidhahdaa shaxda iyo qaabka wax u dhigayaan gaaladuna xog badan aanu ka haynaa marka een, maxaa la yidhahdaa xamlada ama qeybteedan labaad wejigan labaade wejigii horeto uu ka yaro duunan doonaa
waayahay waxaad sheegtay inaad ka warhaysaan qorshaha wejiga labaad ee dagaalka wax ka mid ah xogahaasi aad haysaan annaga iyo dadka daawadayaasha ah ma la wadaagi kartaa
Een, cabdifitaax horta markii la yidhahdo xogaha xogu dee qaarna waa xoga dee dagaalka iyo qorshe dagaalku tacalluqo wey oo aan meediyaha iyo inta badan aan xogteeda laga gudbin laakiin wixii xog ah ee waxa weeye aan isleenahay dadka muslimiinta amaantayto waxbay tarayaan ama inay ogaadaana laga maarmaana yaanu sheegaynaa insha allahu tabaaraka wa tacaala
maxaa ka mid a marka
Een, waxaa ka mid a qorshahan gaaladu ama maraykanku een, waxa weeye horta kama daalay sida ilahay ku tilmaaman weeyo walaa yazaaluuna yuqaatiluunakum xataa yurduukum can diinikum yani inaysan marna aysan maxaan lahaa aysan ka gaabinaynin inay nala dagaalamayaan si aan ilaa ay diinta naga celiyaan haddayba awoodaan yaa ilahay noo tilmaama subxana watacaala xamlada wejigooda markuu fashilmay oo murtadiintu wax tari waayeen ciidamadii uu wax- maxay ahayd soo tababaray wax tari waayeen diyaaradihii iyo miidaha wax ka tari waayeen qorshaha markaan waxay qaateen maraykanka inuu etoobiya dib u soo celiyo marka wejiga labaad ee hadda la sheegayo cidda lagu tashanayahay oo la rabo in dalka lagu soo celiyo waa etoobiya etoobiyana waxaad ogteeda weligeed qorshaheeda gaalada ay ku taami jirtay waxay hayday etoobiya ee soomaaliya ay liqdo oo soomaaliya dhammaanteedba ay noqoto dal ka tirsan nasaarada etoobiya hoostaga inay noqoto isku dayo badanna way sameeyeen hadda marka waxaa la rabaa haddana mar kale maadaama isku dayadii intii hore xogaa shaatiga la ququruxsanayay oo waxaa la waxaa tooy markii hore soo weerar tagtay ee labada kun iyo lixdii markay fashilantay waa la celshay xoogaa ugaandha iyo burundi iyo waxbaa xoogaa caqli ayaa lagu soo kakabay maleeshiyaadkan soomaalida ah si marka xoogaa fashilkeedii loo qariyo Een, kuwii la keenay marka hadda ay fashilmaan ayaga laftooda afrikaanta iska fashilantay maraykanka iyo wuxuu cabcaba ay fashilmaan waxaa laga maarmi waaya haddana hadda etoobiya inay dib u soo celiyaan marka xamlada qeybta labaadi waa etoobiya lagu tashanaa waxaana daliilku ugu ah een, waxaad ogtahay nimanka la yihahdo wadamada safka hore waxaa laleeyahay waatay muqdisho ku shireen haddana nairobi ku shireen haddana adis ababa ay ku shireen waxaa la yidhi marka waxaa la qaadayaa duulaan ay ka midaysan yihiin wadamada safka hore oo lagu qaadayo ku dhaqanka shareecada islaamka marka dagaal eh, wadamada safka hore lagu tashanay la sheegayana cidda loo jeedahay waa etoobiya laakiin kenya iyo maxaa la yidhahdaa jabuuti waa weji tirtir waay etoobiya waxaa loo qurxinaa xoogaa wejigaa loo qurxinaa oo etoobiya markay wadanka soo gasho iyagana waxaa laga yaabaa meelo meelo yar in la yihahdo meelaha jabuuti ay maadahay kenya eedan meelo yar xoogaa ha soo gasho in la yihahdo si la yihahdo wadamo safka hore o dhanba waa ay ku jiraan si loo yihahdo meesha laakiin asalka iyo xaqiiqda dhabtaa waxay tahay ma- ma- xamlada qeybteeda labaad cidda la rabo in lagu tashanayo in la soo gelin rabahay waa etoobiya etoobiya iyo maraykankuna isku danaysanayaano etoobiyana waxay rabtaa soomaaliba inay liqdo iyadoo qaadato maraykankuna waxa weeye maxaa la yihahda islaam intuu soo bixi lahaa etoobiya inay qaadato islaam la arki lahaa marka isku soo duubduub xamlada qeybteeda labaadi waxaa lagu tashanayaa waa waa etoobiya wey sideed eh, ku ogaateen xogta intan la eg ayaa la isweydiin karayaa eh, shaqale
Ee, taas horta way sahlan tahay kolley dee laba ninoo dagaal ka dhexeeyo ninba ninka kaleeto xogtiisa iyo qorshihiisa iyo uu raadina uu ku qasbaya maxaa dagaalka ka mid taha sooma dhanka kale annaga dee waxa way dad muslimiin ana innagana shareecada naagta ilaahayna subxaana wa tacaala een, wuxuu nagu tirtirsiiyey inaan cadowga dee waxaan tabar heli karno aan u diyaarsano waaciduu lahum istatactum min quwa wamin ribaad alkhayr turhibuuna bihi caduw allah wacaduwakum quwada iyo awoodda maanta caalamka ka jirtana waxaa kaalinta koowaad ka ah macluumaadka iyo xogta marka innaguna alxamdulilah de waa ku dadaalaynay ilaahayna subxaana wa tacaala waa noo hirgeliyeyo cadowga idhihiisana waa naga qariyey waxaa weeye shaqadanina waa qabsanay ilahay wuu noo fudeeyey subxaana wa tacaala duruq iyo wasaa'il badan ayaa ilahay noogu fudeeyey insha allahu tacaala taaka kasta oo ay qaadaanna insha allah naga qarsoonayso biidni nagama qarsoomayso biidni illahi tabaaraka wa tacaala waxaa weeye maxaa la yihahdaa waan la soconaa xogtooda waana ognaa insha allahu tacaala marka kaydka iyo dhagarta ay maleegayaan eh, waan la soconaa waana ka diyaar garoobeyna insha allahu tacaala waxaan rajaynaynana ummadda soomaaliyeed ee muslimiinta ee quyuuriyiinta ee xamlada qeybtooda afka ciidda u daray tan labaadee dee etoobiya lasoo wadana in insha allah afka ciidda loo dari doono maxaa yeele etoobiya waa la yaqaanaa waa cadow laduuda oo ummadda soomaaliyeed ee muslimka ay leedahay ee waxa weeye insha allahu tacaala kii xataa marka hore qafla ku jirtay hadduu baraarugi doonaa biidn illah
Eh, dowladda xasan sheekh waxay sheegaysaa eh, in dalka laga xoreynayo al-shabaab adina waxaad leedihiin maya etoobiya ayaa qabsanaysa wadanka maxaa lagu aamini karayaa marka warka adinka aad sheegaysaan ee sheekh cali
horta dadka ninkii xaqli leh wuu kala saari karaa wuuna kala fahmi karaa laakiin si cad haddaan dadka wax ugu sheego waxaan u malaynaa maxay ahday kun sano hadda lasoo dhaafay etoobiya iyo soomaaliya colaadiya dagaala ka dhexeeya etoobiyana waxay ku haminaysay soomaaliya inay qabsato qarnigii sagaal iyo tobnaad etoobiya markay soo wareysa balcad oo ilaa halka ay sawood kusoo duuleysa ma al-shabaab waddanka joogo laga xoreynaya keligeed maaha maraykanku sagaashan iyo saddexdii ayuu soomaaliya muqdisho kusoo duula oo la yaqaano oo askari kaga baaba'day al-shabaab miyaa joogo laga xoreynaya sagaashan iyo lixdii oo te etoobiya ay soo gashay waddanka oo dhul badan oo geda ka mid tahay iyo ay qabsatay oo ay kusoo duushay al-shabaab miyaa joogo laga xoreynaya sagaashan iyo lixdii maxkamadihii oo dee ummadda ay ku ay maxaa lahaa labada labada kun iyo lixdi ah laba kun iyo lixdi oo ay heleen maxaa la yidhahdaa dadku nolol iyo nabad iyo wanaag ay heleen waati etoobiya ilaa muqdisho la keenay oo lagu duushay ku dhaqankii shareecada islaamka ma shabaab ayaa maxay ahayde lawe lasoo aadayo la weeraray taa horta waa taa waa iska caddahay maxaa la yidhahdaa in waddankan etoobiya damackeeda ay rabto inay ku qabsato mooyaane wax maxaa la yidhaha al-shabaab in laga xoreeyo ah aysan jirinin tan kale al-shabaab dal dadka dalka lahay way nin see dalkiisa laga xoreyna waata mushkila taasaa mogta in caqdi ninka caqliga leh wuxuu keeni karaa ninka dalka iska lahaa inaan nin aan dalka lahayn uu yidhaahdo waa ka xoreyna te caqliga bani aadamka saxda xataa ma keenayo dimuqraadiyadda aad kasoo horjeysateen
aniga dim- dimuqraadiyadda waa ka soo horjeedaayo waa diin dad kale leeyihiin laakiin ninka dimuqraadiyadda ugu qasbaa yahay isaga waddankiisa ma rabiyo in sharaca ilahi lagu dhaqo soo maa wuu diidanya una ka dagaalama annaguna tiisa ma qaadan karno marka laakiin inuu aniga waddankayga inaan diinteyda kula dhaqmo in la yidhaha waa lagaa xoreyna ee nin kale iyo diin uu wato oo isla socda uu- la yidhaahdo waddankii waxa ay xoreynayaan yani nin caaqila ma keenayo qadiyadda labaad ninkan hadda aad sheegaysid uu leeyahay ee al-shabaab waddanka ka xoreynaho amxaara iyo maxaa la yidhahda yaanso ethoobiyan iyo yaan keena waddanka oo waddanka aan siina si al-shabaab meesha looga bixiyo Een, waxaan kuu sheega horta in uusan nin soomaali iyo dal soomaaliyeed dan ka lahayn inuu yahay ayaa rabaa dadka inaan dareensiiyo kow xasan maxamuud waa ninkii ugu horeeyey ee horta ee intuu baxo keliga shanaad taga booqasho u taga haddana iclaamiyo weliba markuu meeshii tegay haddana in keliga shanaad uu yahay dal ka tirsan etoobiya xitaa waxaa ka xishooan jiray ee maxaa la dhaha wixii ka horreeyay o dhan maxamed siyaad og tahay oo dee diinxumada meesha ka gaaray soomaaliya ay og tahay ayaa ka xishoon jiray inuu yidha- maxaa la yidhaha bal u dagaalamayay in dal lagala haysto soomaali galbeed kuwii kuwa asaga ka horreeyay xataa kuwaan xataa oo xataa hadda maraykanku ay- ay- dowladda ay dhistaan ay wateen ah kuwa asaga ka horreeyay xataa way ka gabanayeen ay dhahaan etoobiya ka taa gelinka shanaad laakiin ninkani waa isla soo mutaxay inay gelinka shanaad ay tahay ninkii marka gelinka shanaad etoobiya siiyey inuu hadda inta kale ugu darana yani wax baciida ma aha qadiyadda labaad een, ninka noocaasihi maba kala yaqaanba xoreyn iyo qabsasho maba kala yaqaanba hadduu watii hore la qabsaday uu yidhi ayagay ka mid tahay kalama yaqaano ma- marka muwaasiniintuna waa ka qaldan tahay qadiyadda saddexaad xasan sheekh waxaa dhibaya waa in shareecada ilahi lagu dhaqmo meeshii shareecada ilahi looga dhaqmo wuxuu u yaqaanaa in la haysto meeshii kufriga iyo maxaa la dhahaa looga dhaqmo dimuqraadiyadda diinta kale looga dhaqmona wuxuu u yaqaanaa xornimo u yaqaanaa xornimo ayuu u yaqaanaa marka wuxuu leeyahy keliga sharaad etoobiya wuxuu leeyahy dal xor oo etoobiya ka tirsan wa diinta ilaahi subxaana watacaala meesha soomaaliya ku dhaqmaysay oo shareecadeeda haysatay iyo waxaan wuxuu u yaqaanaa inay tahay meel la haysto inay tahay waa nin marka runtii mawaasiinta oo dhani ay isaga khaldan tahay oo waxa weeye maxaa la yidhahdaa madaxa luga isaga rogan tahay weeye marka asal ninkaani ma kala yaqaan nin kala yaqaana xornimo iyo maxay kala yaqaana ma ahan waxaan leenahay marka dalka waa la qabsanayaa etoobiyana la siinayaa damaca dheer etoobiya leedahay waxaa kaloo tusaale kale midka kugu filan etoobiya muddooyinka ugu dambeysay oo dhan aad waxay ugu dadaalaysay soomaaliya si u qabsan leedahay nin kastoo mas-uul u noqdana qorshe u yaala etoobiya oo ah soomaaliya sida loo qabsan lahay ayuunbaa marka asagana intuu ka qaban karo yaa la yidhaha ka qabo inta karaankaada ah abi axmed ayaa ugu dambeeyey abi axmed ayaa ugu dambeeyey waxaad ogeed shir daraa intuu qabtay wuxuu yidhi waxaan rabaa adinka waxaad ka hadlaysaan dowlad goboleedyo xunxun iyo waxaad ka hadlaysaan annagana waxaan rabnaa inaad muqdisho intaa ka soo shaqaystaan lix shan maalmood lix maalmood labada maalmood oo fasaxana aad ku soo laabataan etoobiya aad nasiinada aad kula soo noqotaan damacaasaa ku jira waxaad og tahay wasaaradooda arrimaha dibadda etoobiya waxay soo saartay qaraa'id ama maab africa oo aysan ku jirin soomaaliya aysan ku jirin oo soomaaliya ay ka mid tahay etoobiya ay ka mid tahay wasaaradoo dhan ay taallaa bal markii ugu dambeysay maxamed abdullahi farmaajo markuu joogay waaba nashriyeen wasaaradda arrimaha dibadda ayaa nashrisay yani dhiiriya heleen maxaa le farmaajo marka ayaga wuxuu ahaa taabici daba dhilif ayuu u ahaayo waxa weeye aad bay isugu fiicnaayeen oo xoogaa wa- waa watajaabka ugu jira kana kiiba kasii xaq- doqonsan yahay oo kasii xaq jira marka waxaa weeye een, way caddaysteen marka in soomaaliya ay ka mid tahay etoobiya ay ka mid tahay oo qaraa'idkay bedelayaan wixii o dhan waxaa intaa dheer een, etoobiya hadda ciidamo baday samaysata etoobiya bad miyay leeda maya badaha lagu tashanayo waa kuwe waa kii farmaajo uu sheegay inuu siiyey ciidankan lasoo wadana waxaan rabaa sidii oo kale in haddana dekadihi ay tagaan waxaad ogtihiin markii markaa laga soo be- Soomaali Etoobiya soo gashay markay u socdeen badda markay tageen intii hore waxa la maalintii qoryahay badda afku geliyeen markaasaa la soo bixiyo waa la dhunkada yani waa tagna waa meesha rabna wey laakiin ilahi waa fashiliyey subxaana watacaala way jabeen haddana sidii unbay u jabi doonaan laakiin hadafka ujeedka etoobiya ay leedahay waa dalka inay qabsato xasan guurguurta iyo inta lamidka murtadiintahayna waxay u yihiin waxa weeye abuuruqaal weeye waxay rabaan me- jidkay tutusinayaan iyo meelahay tutusinayaan waxa weeye maxaa la yidhaahdaa hadhowna kelinka waxay ku qanacsan yihiin xasan guurguurta iyo in badanoo siyaasiyiin ka mide inay noqdaan kelin ka mida etoobiya kamid inay noqdaan ku qanacsan yihiin abriqaal waxaad ula jeedaa ninkii kacbada ee, tusinayey
abashada tusinaya kuwan kale waa bis waxay ka duwayin malaha بدين عظيم هو السامي بدين عظيم
guud ahaan caawa intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka dhammaanteenaba sidaas iyo fii amaanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بدين عظيم هو السامي بدين عظيم